bismi illaahi raxmaani raxiim caways wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysanaysa ay ku soo dhowaada barnaamijka caawiya daljiro habeen walba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan efamyada daljir iyo internetka ciwaanka aan ku leenahay ee daljir dot com waa khamiis labada bisha maaraj sanadka laba kun toddobiyo toban qodobada barnaamijka caawiya daljir aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya xasan cali khayre oo maanta si rasmiya ula wareegay xilka ra-iisul wasaarenimo kana warbixiyey nooca xukuumadda uu dalka u soo dhisi doono guddiga gurmadka abaaraha puntland oo ka dayriyey xaaladda abaaraha ee puntland waxay kaloo guddigu iska fogeeyeen lacag boqol iyo konton kun oo doolara oo guddiga gurmadka abaaraha soomaaliya sheegeen dhowaan inay soo gaadhsiiyeen deegaanada puntland guddiga gurmadka abaaraha ee puntland ayaa tilmaamay lacagtaasi inaysan iyaga soo gaadhin dufcad kale oo ka mid a ciidanka badda puntland oo maanta tababar loogu soo xidhay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari guddoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed wacays dhedo oo ka hadlay ammaanka gobolka bari cambaaraynna u diray daduu sheegay inay ka shaqaynayaan falaal amni darro qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku hayaa barnaamijka caawiyo daljir anigoo khadar cawlahaya stuudiyaha daljire buuhooda idinka soo jeedinay u diyaar garooba mar kale iyo barnaamijka caawa iyo daljir hagaag aan ku bilaabee sidii qodobada barnaamijka aad ku maqlayseen ra-iisul wasaaraha dalka xasan cali khayre ayaa maanta si rasmiya ula wareegay xafiiskiisa iyadoo xilka uu ku wareejiyey ra-iisul wasaarihii hore ee dalka cumar cabdirashiid cali sharmaarke ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo hadlay kadib markuu xilka la wareegay ayaa u mahad celiyey ra-iisul wasaarihii hore dhanka kale waxa uu ka hadlay xukuumadda uu soo dhisi doono sida aan shalayto ka sheegay baarlamaanka waxa aan ku jirnaa oo aan bilownay wadatashi aan la yeelanana qeybaha kala duwan oo bulshada golaha wasiiradaan rabno inaan soo dhisno waa golo wasiiro oo ka turjumi doona sida madaxweynuhu uu sheegay rabitaanka shacabka soomaaliyeed waxaa kaloo ay ka turjumi doonaan rabitaanka baarlamaanka iyo baahida dalku uu u qabo dowlad kasii ambaqaada dalku meesha uu taagan yahay
xukuumadihii ugu dambeeya madax ra-iisul wasaare golaha wasiirada waxaa mug weyn ku lahaa xildhibaanada baarlamaanka iyagaasaana marka dambe meelaha qaar mooshinla geynaya golaha wasiirada soo dhisi doonto saameyn teelaagtay ku yeelan doonaan baarlamaanka
golaha wasiiradan soo dhisi doono waxaa loo eegi doonaa baahida dowladeed ee uu dalku qabo iyo sidaan markii horeba kuu sheegayba rabitaanka shacabka dowladda iyo shacabka soomaaliyeed isku xiritaan ayaa ka muuqda rabitaan xoogan ayaa ka muuqda shacabka soomaaliyeed dowladeeduna xukuumadaan soo dhisi doonana insha allahu waxay ka shaqayn doontaa sida isku xirka shacabka iyo xukuumaddu uu usoo xoogeysan lahaa baarlamaanka soomaaliyeed waxaa ka muuqatay rabitaan xoogan oo ay u qabaan dowlad waxayna aada usoo dhaweeyeen ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waxaana ka rajeynaya wada shaqaynteenu inay kasii wanaagsanaan doonto meesha ay hadda joogto marka yididiilada aan ka qabno dowladnimadu aada bay u fiican tahay waxaa dhiman tilaabo saddexaad oo ah ee golaha wasiirada dabac cidda iska weysaan aada og tahay saameyntaay leedahay si kale haddaan u dhigo xildhibaanadu inteeda ku yeelan doonaan golaha wasiirada wax qorshaana jira
weli waxaan ku jirnaa sidaan kuu sheegay wadatashi wadatashigaasaan ku jirnana waxa uu ka turjumi doonaa sida loo heli lahaa dowlad u adeegi karta shacabka soomaaliyeed waxaa kaloo aan rabaa inaan kuu sheego dalkani waa dal u baahan in la samata bixiyo oo dadka soomaaliyeed abaaraha ku habsaday laga samata bixiyo waana wadan xoolaha iyo dhaqaalaha uu haysto aada u xadidan yahay xilna cid walba lama siin karo laakiin waxaan ku dadaalaynaa haddii ilaahay yidhaahdo inaan dadkoo dhan kula shaqayno niyad wanaag qalbi wanaagsan furfurnaan iyo soo jiidasho haddii ilahay yidhaahdo ra-iisul wasaare amni xumadu waxay gaartay meel walba soomaaliya kamida gaar ahaan muqdisho dadka soomaalidu dilalkae qaraxyad marka laga reebo waxaad og tahay in amniga deegaano kooban keliis halka laga soo galay dadku dhaqaale ahaan guryaha muqdisho lagu degan yahay meelaha qaar shan boqol oo doolar halka deegaano muqdisho ka midana aan laba aadi karinba maxaa amnigaaga degsan
waan la xanuunsanayaa shacabka soomaaliyeed amni xumada wadanka ka jirta sida aan shalay baarlamaanka hortiisa ka qirtana waxay noqon doontaa muhiimadahayga ugu sarreeya oo ay xukuumaddeedu haddii ilaahayna wax ka qaban doonto dadka soomaaliyeed oo dhanna waxaan u sheegayaa amniga waxaa lagu sugi karaa dowladda iyo shacabku inay wada shaqeeyaan ciidamada qalabka sida sida aan shalay sheegay oo naftood hurayaasha ah oo wadankan difaacay oo la garanayo karaamadooda aan inta badanna haysan taageerada ay u baahan yihiin dowladdu waxay ka shaqayn doontaa inay siiso xuquuqdooda ciidanka loo baahan yahana dhisto insha allahna dalkan uu isku filnaado waxaa kuu soo haray dhalinyarada la maran habaabiyey ee shabaabka ah oo diin aan jirin loo sheegay been loo sheegay iyagana waxaan leenahay ilaahay idin soo hadeeyo khalad baad ku socotaan dad muslimiina inaad laysaan janno ku geli maysaan iyagana waxaan u fidinaynaa gacan waxaan leenaha soo dhawaada ciddi ka soo baxda qolada nabadiidkaana waxaan ka shaqayn doonaa insha allah inaan soo dhaweyno dalkan dadkiisa wuu u baahan yahay waana isu keeni doonaa hadii doonaa haddii ilaah yihahdo soomaaliya masuq maasuqa waxay kaga jirtaa meesha ugu dambaysa adduunyadu meeshay hataba mana ku cusba dhegahaaga aadeymaha musuq maasuqa iyo waxyaabaha la xiriira eedeynta soomaaliya kow iyo laba maxaa kaaga ah waxaa ii ah horta marka hore inaan ka bilaabo nafteyda iyo nafta xukuumadda waxaa ii ah in musuq maasuqu uu ahaado shaqooyinka ugu waaweyn oon dalka ka qaban doono haddii ilaah yihahdo waxaa ii ah xukuumadeyda inay aqbasho in lala xisaabtamo wasiir walba oo ku jira dowladeyda iyo anigaba shalay sida aan baarlamaanka hortiisa ka qirtay shacabka soomaaliyeed u sheegay waxaan diyaar u ahay inaan la xisaabtamo maalintaan soo dhiso laga bilaabo xukuumadda haddii ilaah yihahdo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayuu kaasi ahaa guddiga gurmadka abaaraha puntland oo maanta shir qabtay ayaa ka hadlay xaaladda abaaraha ee puntland guddoomiyaha guddiga sheekh fu-aad iyo sidoo kale sheekh maxamuud xaaji yuusuf iyo sheekh cabdiqani qorane ayaa ka hadlay xaaladda abaaraha ee puntland iyo meelaha biyodhaaminta ay ka sameeyeen baaqayay u diran shacabka muslimiinta ah ee dalka iyo dibaddaba ku sugan iyagoo ugu baaqay inay caawiyaan walaalahooda abaaruhu saameeyeen oo xaalad halisa ku sugan hadda dhanka kale waxay guddigu iska fogeeyeen lacag la sheegay inay ka heleen dowladda federaalka bilowga bishii hore oo puntland lagu wareejiyey lacagtaas soo gaadhaysa boqol iyo konton kun oo dollar taasoo guddigu sheegeen in puntland lagu wareejiyey balse aysan soo gaadhin guddigooda lacagtaasi bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin uma asalaatu wasalaamu calaa ashrafi alanbiyaai walmursaliin nabiyina muxamedin sala allahu calayh wasalam maanta oo taariikhdu ay tahay labadii bishii saddexaad labada kun iyo toddobiyo tobanka annagoo ah guddiga gurmadka abaaraha waxaan rabnaa inaan warbixin kooban ka bixinno abaarta iyo waxyaabihii qabsoomay iyo saamaynta abaartu ay yeelatay abaarta gobolladan puntland ka jirta waxaa lagu sheegi karaa runtii abaar baaxad leh waa abaar soo jiitatay oo muddo socotay markii hore waxay si aada u saamaysay oo markii horeba ku dhufatay gobolkii la isku ohan jiray sanaag iyo gobolkii la isku ohan jiray bari halkaas oo runtii ay aada iyo aada xoolaha u wiiqday waxaa markiiba dhulkaas ay dhulka dhigtay abaartu geelii waxaa ku soo xigsaday idihii waxaa sii wiririg lahadeer riyihii abaartu ma aysan harin runtii way soo gudubtay waxay saamaysay gobollada intii kale oo dhan gobolka nugaal si xoog leh ayay u saamaysay waxay aada wax u yeeshay arigii gobolka mudug sidoo kaleeto aad iyo aad bay abaartu u saamaysay gobolka mudug haddaan kala qaado oo ciidka iyo cadduunka aan ka dhigana haddeerna aanu safar ka nimid anigii sheekh maxamed macalin iyo rag nala socday ciidka waxaa la odhan karaa arigu waa gabaabsi ari kii la odhan jiray waa dabar go-ay geeli wuxuu isugu haray dhulka gudda leh ee u dhaxeeya meesha la yidhaahdo goldogob ilaa iyo food cadde ilaa iyo daarasalaam dhulka u dhexeeya geelu marka xoogaa guddaasu subaxii abaabaa habeenkiina iyo subaxiiba quraac iyo qado iyo casho ayaa sida aadanaha loo kariyaa marka gobolka dhinaciisa kale oo cadduunka ah waxaa ku xaraysan oo ku haray xoole aad u fara badan xoolihii maalan geeli gobolka sool iyo buuhoodle geeli gobolka nugaal geel gobolka bari ka yimid iyo geelashii mudug ayaa waxay ku urursan yihin intooda badan meesha la yidhaha cadduunka khaasatan dhulka u dhaxeeya ceel bardaale ilaa iyo dhinowda ilaa iyo meesha la yidhaahdo hawdka maxaan ku leeyahay ka rogan godob jiiraan ilaa iyo meesha la yidhaahdo maxaan ku leeyahay dhulkan cadduunka ka mid ah sanaaga la yidhahdo togan daalan doole dhulkaas ayaa xooluhu waxay u joogaan si aad iyo aad ah oo geel aad u fara badan baa jooga iyo ari aad u fara badan iyaga laftigooda runtii aad bay abaartu u saamaysay geelu markuu cabo biyaha waa laga yareeya isla markaas badankii waa fadhiisanaya waa intiiba la qaato oo geela la istaajiyo arigu tarabtarab buu u le-anayaa waxaa abaartu ay wadataa xanuun xanuunkaa waxaa ka mid a oon dadka ku soo aragnay shuban waxaa ka mid ah iswad waxaa ka mid ah kaduudiye waxaa ka mid ah malario xanuunadaasna waa soo aragnay oo dadka ayaa noo sheegay iyagoo xanuunsanna waaba soo aragnay waxaa jira dad fara badan oo xoolihii ka dhammaadeen oo degaano kala duwan oo gobolladoo dhana ku soo xarooday gobolka sool iyo buuhoodle xoolihii waa ku harsan yihin intoodii badnayd wax yaroo bari u hayaamay maaha eh iyo geelashaas aaday cadduunka maaha eh runtii waxaa ka jira haraad aad iyo aad baaxad u leh waxaa jirta baad la-aan ariga iyaga laftigoodu waxaa la dhihi karaa waa sii gabaabsi marka aan abaarta saa u sawirno guddigu dhulka intaa la eg intiisa badan wuu maray dhulka taa taaka looma mari karo laakiin haddaan idiin soo koobo mudug inta u dhaxaysa buqallooc ilaa iyo food cadde ilaa iyo maxaan ku leeyahay nugaal uu soo saaro dhinaca ilaa dhinacan kalena uu nugaal iyo sool dhinaca saaro maxaan ku leeyahay guddigu wuu maray gobolka sanaag laga bilaabo dhahar ilaa iyo sool geriyo laga bilaabo meesha la yidhaahdo maxaan ku leeyahay laga soo bilaabo ceel daahir ilaa iyo yubbe ilaa macagta waa la maray gobolka bari laga bilaabo meesha la dhulkan hadda la isugu guuray meesha la yidhahdo dhudhub ilaa iyo bayla ilaa iyo jeedaal ilaa iyo maygaad ilaa iyo xumbays ilaa iyo isku shuban ilaa iyo meesha la yidhaha xiriiro ilaa garanoodir guddigu waa u maray yani waxa weye waxaad garanaysaan marka xajmiga abaarta guddigu wuxuu ula noolaaday wuxuu guddigu soo arkay xoolihii oo baktiyaya wuxuu soo arkay dadkii oo haraad la liita wuxuu soo arkay duunyadii oo tarabtarab u la-inaysa dadkii oo xanuunsan runtii guddigu sidaasuu ula noolaaday guddigu wuxuu shaqada bilaabay inuu biyo qaybiyo koob iyo tobankii bishii koob iyo tobnaad labadii kun iyo lix iyo tobanka xiliba xilli bay ahayd intii roobka gobolka bari ka da-ay badweynta hindiya dhulka u jeeda oo diilinta ah oo hadda dhulkii aan sheegay oo dhudhub ka bilaabanaya ilaa saa wixii uga rogan ilaa xaafuun dhulka ka soo rogan ilaa iyo baargaal yani waxa weeye guddigu waa uu maray marka intaan roobkaasi da-in ka hor guddigu wuxuu qaybiyey laba kun iyo boqol iyo shan iyo afartan booyadood oo biyo ah guddigu maadaama uusan baahidoo dhan dabooli karin wuxuu isu xil saaray inuu biyaha qayb ka qaato waxaa jira wuxuun raashina oo qaarna iskuullada laga ururiyey qaarna hay-ada bixiyeen oo gaarayey maxaan ku leh ilaa afar boqol iyo sagaashan ilaa afar kun iyo sagaal boqol oo qoys oo la qaybiyey way jireen laakiin biyaha ayaa muhiim noo ahaa bishii hadda dhammaatay guddigu wuxuu aad iyo aad isku xil saaray inuu biyaha qaybiyo wuxuu laba jeer ku noqday gobolka mudug wuxuu maray dhulkii bari ee la isugu soo guuray wuxuu maray meelo aan gobolkii bari meelaha la isugu soo guura ahayn sida gobolka gardafuu hadda meesha loo bixiyey maxaan ku lehay degaano degmada qandalo ka tirsan wuxuu maray gobolka sanaag meelo ka mid ah marka la isku soo xooriyo maxaan ku leeyahay mar walba gobolka sool iyadana waxaa ka jira guddi guddigaas xiriir baan leenahay waa wada shaqaynaa waxbaanu isu dawinnaa mar marka qaybtood annagaa galna oo mar baanuba intaanu ka bilownay meesha la yidhahdo kalcad ilaa iyo sarmaan ayaanu marnay sarmaanyo dhulka la yidhaahdo ayaanu maray intaa dambeeto biyaha aan qaybinay yani bishaan iyo maxaan ku leeyahay waxaa weeye saddex kun iyo saddex booyadood oo biyo ah yani waxaad garanaysaan markii biyaha la ysku daro waa biyo lix kun oo booyadood gaadaya marka markaynu inta dambe hadda u nimaano oo saddex kun iyo saddex booyadood yani markii booyadaha anagu boqol boqol dollar baan ku bixinaa yani waxay noqonaysaa saddex boqol iyo maxaan ku leeyahay saddex boqoloo kun iyo saddex boqoloo dollar marka laga reebo shidaallada iyo kharashaadka ku baxay halkaa waxaad ka garan kartaan wixii annaga aan gacanta ku haynay tii hore aan sheegnayna yani lacag ilaa laba boqol iyo labaatan kun ku dhow ayay ahayd lacagta kharash garowday waxaad garanaysaa markii annaga gacanta ku haynay ama gacantayda soo galay in ay gabaabsi yihiin hadday wax ka hareenna sidaa daraaddeed waxaa la rabaa maantay dowlad goboleedka puntland dowladda federaalka ah ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba dibad iyo gudaba maxaan ku leeyahay dowladaha caalamka islaamka gaar ahaan dowladaha carbeed ee dunida damiirka fiican leh inay u gurmadaan u istaagaan in laga hortago masiibo qaran oo hadda runtii qaybtay taagan tahay lagana baqayo aadanuhu inuu u leecdo maxaan ku leeyahay haraad iyo gaajo duunyada warkeedbada adduunya waa sii gururubtiri laakiin waxaa laga baqsan yahay in aadanuhu u dhinto haraad iyo gaajo annagu kolley weli ma aanaan arag aadana haraad iyo gaajo u dhintay laakiin waa ku dhow yihiin haddii roobku raagana khatar xoog leh ayaa soo socota ilaahay waxaan weydiisanaynaa raxmad waasaca oo deg dega inuuna siiyo asagaa nagu filan warbixinta intaas ayaan anigu uga baxayaa waxaan ku wareejinayaa culummada kaleeto بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ee wixii warbixin ahaa sheekh fuhaad baa inoo dhameeyey waxaan anagu hadda ku xoojinaynaa baaqii uu hore u sheegay inaanu sii xoojinno waxaanu indhahayaga ku soo aragnay wax la suuraysan karo ma aha waxaynu horey u aragnay ma aha waxaan horey u maqalayna ma aha kolle un anigu intii aan taariikhda noolaa mana arag mana maqal abaar intaan la eg baaxadda iyo dhibka labadaba waana abaar saamaysay dadkii iyo duunyadii labadaba waana abaar aanu ka baqayno haddii aan gurmad degdega xagga alle ka imaanin ummadda islaamkuna ummadda aysan u soo gurman inay ummad badan abaartaan raacdo ay ku leecato maxaa yeelay dadkan soomaaliyeed waxay ku noolaayeen duunyada ayada ayaa waxay u ahayd waxay xidhaan waxay cabbaan waxay cunaan intaba waxay kala soo bixi jireen duunyadii duunyadii dadkii hadday dhaafto oo aan xoolihii laga gadanayn oo aysan cad ay cunaan lahayn oo caano ay cabbaan aysan ama dhammaan lahayn waxaa qofkii uu ku soo dhacayaa meel cidlo ah dadkii marka intooda badan annagu waxaanu indhahayaga ku soo aragnay iyagoo soo hoyday oo ku soo xarooday magaalooyinka iyo deegaamada iyo tuulada u dhow uu qof walba biyo u soo raadsaday waxaan marka ummadda islaamka ah ugu baaqaynaa oo ay ugu horrayso dowladda puntland iyo dowladda federaalka ah iyo cid kasta oo muslim ah oo ummaddaa ka danqanaysa in gurmad deg dega loo fidiyo ilaahay ayaa gurmad leh gacanta ilaahay keliya gaadhi karta laakiin qofka muslimka ah waxaanu ka codsanaynaa inuu isaguna wixii tabartiia soo dadaalo walaalaha waxaan leenahay haddaad wax kala weydaan biilkii aada lahaydeen oo aada siin jirteen naftiinna iyo ehelkiinna qayb uga soo gooya walaalihiin waa idiin baahan yihiin maanta u soo gurmada wajasaakum allahu khayran ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu madar khayr qaba ina siiyo man laa yarxam laa yurxam haloo naxariisto dadka ehelka ah oo walaalaha qof walbaana tabartiisa ha usoo tallaabsado wabilahi towfiiq waxaan u malaynayaa warka ku saabsan abaaraha dhegaha iyo araggaba waa ku batay waxa uu baahan yahay oo keliyana waxa ay tahay musiibada dhacday oo la dhihi karo waa musiibo qaran ee dadaal iyo gurmad u qalma mustawaheeda in la isugu taago baaqan wuxuu ku jeedaa dhammaan inta damiirka leh inta ahlu sharafka ah inta naxariista leh oo waxa weeye alle subxaanahu wa tacaala doonaysa agtiisa inay wax dhigtaan maxaa yeelay waxay marayaan dadka iyo duunyadu mustawihii alle subxaanahu wa tacaala wax looga raadin jiray oo badbaado waman axyaaha fakaannamaa axya annaasa jamiica duunyada wixii tegey waa tageen intii badnayd baana tagtay oo tusaale yar haddii aan idinka siino meelihii la maray ama aynu marray waxaa lagu soo arkay qoys lahaa afar tiro oo ari ah oo ay u ahareen siddeed iyo toban neef waxaa la soo arkay nin shan boqol oo neef oo ari a lahaa oo soddon ay ka hartay oo soddonkiina qaar ka mida ay dhinteen intii warbixintu uu ka sheekaynayay u lahaa arigii intaasaa iga baxday intaasaa iga dhimatay sheekh faad wuxuu yidhi dad dhintii lama sheegin laakiin waxaa la sheegay dad intay xoolihii dhaafeen caqligii uu ka tegay oo waashay oo naftoodii dilay oo isdilay baa meel walba laga sheegayaa garanaysaa waa dhibaatooyinka laga dhaxlay abaartay ka mid tahay walaalayaal intii abaartu ay dishay ama gaajada u dhimatay ama waxa weeye geeri ay ku timid dad iyo waxa weeye duunyo marka laga soo tago inta nool cudur iyo gaajay qabaan oy u baahan yihin in lagala tacaalo cidda ay fiirsanayaan oo ay sugayaan alla ka sokowna waa gacanaad u fidisaan iyo waxa weeye naftiinna saad uga fikiraysaan oo kaleod uga fikirtaan in loo shafeeco qaado in loo ergeeyo in adduunka aad xiriirka leedihiin aad gaadhsiisaan baaqa ku saabsan inay musiibo qaran ka taagan tahay soomaaliya dowladaha iyo maamullada dowladda federaalka maamulada dalka ka jira oo aan kala haral aan lahayn ummadda soomaaliyeed ee qurbaha ku nool inta gudaha joogta inta ay waxa weeye codkooda gaarsiin karaan oo ay uga shafiica qaadi karaan dhammaan waxaan u soo jeedaynaynaa baaq ah inay isu taagaan oo ay u guntadaan badbaadinta hambada ka hartay ummaddan ee musiibada abaartu ay ku habsatay oo alla ma ogiya cid kale oo maqan aanay jirin ilahina waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala dunuubta aynu ku kasbannay inay waxa ka nagu dhacaan inuu naga cafiyo dhibaatadana naga dulqaado gargaar degdegan uu dhinaciisa nooga keeno markaa kadibna waxaan idinka codsanaynaa o idinku adkaynaynaa u naxariista walaalihiin aad baad umahadsantihiin wajazaakum allahu khayra
بسم الله الرحمن الرحيم lacagtaas kolley dalkay timid dowladda federaalka ayaa dee kolley lacagta qaybinaysay dowladda federaalka waxay ku wareejisay dowladda puntland annagu runtii dee waxaan ururinaynay wuxuun shacabkay ahayd marka kolley insha allahu tacaala haddana waa ballansannahay dowladda madaxweynaha iyo annagu safar baan ku maqnayn mar bari baanu soo marnay oo toban habeen aan ku maqnayn anigii sheekh maxamuud iyo rag kaleeto haddana waxaan ka soo noqonnay mudug oo ciid iyo cadduunka ah marka insha allahu tacaala waa iska waraysan doonaa laakiin lacagtaas dowladda ayaa gacanta ku haysa annaga nama soo gaarin wax yar baan rabaa inaan ku daro geedka bismillahi raxmaan waxaan leeyahay oon ku baaqayaa runtii hadday tahay dowladda hadday tahay annagoo guddiga ah hadday tahay dadka kaleeto runtii iyadoo waddanka abaari ka wada jirto oo khatartu ay aad iyo aad u fara badan tahay waddanka in isku si loogu gurmadaa la rabaa laakiin si dadku wax uga cayntaan gobolada lays gobolkaas la isugu soo guuray oo dhulka badweynta hindiya ujeeda iyo cadduunka mudug waxaa ku harsan ama ku urursan duunyo fara badan oo dadka ka dhexaysa waxay u baahan tahay xaalad gaara in lagu maamulo ee runtii maskax iyo awood labadaba u baahan guddiga gurmadka abaaraha ee puntland ayay kuwaasi ahaayeen barnaamijka caawiya daljir ayaad dhegaysanaysaane guddoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed wacays dhedo oo maanta shir jir ayd ku qabtay magaalada boosaaso ayaa ka hadlay falalamaan darro oo maalmihii u dambeeyey ka dhacay magaalada boosaaso dhanka kale wuxuu eedeyn u jeediyey dad uu sheegay falalkaasi oo mudaharadyo ku jireen inay iyagu wadaan waxaan saaka halka u fadhiyaa inaan muxuu ahade warbixin ka badan warbixin badan aan ka bixiyo xaaladaha amniga ee muxuu ahade gobol ka jira gaar ahaan degmada boosaaso oo beryahan dambe aada moodo muxuu ahayday in kooxo danleeyay ay abuurayaan nabadgelyo xumo kuwaasoo aan wax dana u hayn ummadda muxuu ahayday degan degmada boosaaso boosaaso waa magaalo madaxdii ganacsiga waa hooygii ummadda soomaaliyeed meel kasta ha ka yimaadeen ay ku baraareen waa magaalo sadaqo oo aan hubo inaan qofna saddexda miil ee wax la cuno uusan wax gaajo ah uusan ku qabin waa magaalo martigelisay ummadda soomaaliyeed meel kasta oo muxuu ahayda iyo degmo kasta iyo tuulo kasta uu ka yimaado inta soomaalidu degto dhammaantood dadkaasi ay muxuu ahayday ku wada dhanyihiin barwaaqo ku qabaan ganacsi ku qabaan shaqooyin ay ka abuurteen magaalada muxuu ahayday magaalada noocaasa waxaa bilaabmay baryahan in kooxo danleey ah ama mid siyaasadeed ha ahaato ama mid kharibaad iyo qof jeclaysiba ha ahaatee in muxuu ahayday ay ka bilaabato shaqaaqooyin saddex qodob baan u kala qaadayaa qodob waxay tahay dhibaha ugu badan beryaha waxaa bilaabay nin la yidhaahdo xarago oo muxuu ahayday sharcigii gacanta ku qaatay oo maxkamadihii socday iyo muxuu ahayday xabsiyadii dalka ugu waaweynaa oo ugu karaamo badnaa oo hayay ummad gaaraysa shan boqol oo qof markii muxuu ahayday nabadoonnimo lagu tixgeliyey sawiro ka soo qaaday sawiradii la dhigay muxuu ahayday warbaahinta taa waxaan leeyahay xarago wuxuu jebiyey shuruucdii dalka maxkamad socotay oo muxuu ahayday dad xakuntay oo muxuu ahayday qoraal iyo muxuu ahayday caddaymabo laga hayo oo markhaanti aanu hadda aan u fasaxayno miidiyaha inay ummadda u soo daayaan sidii maxkamadaas u dhacday sida ay u qiranayaan kiisaskay galeen oo aanu haynay maxkamadda rafcaanka aanu la sugaynay ayay waxay noqotay mar haddii xaaladdu halkaa marayso inaanu miidiyaha muxuu ahayday aanu miidiyaha aanu muxuu ahayday keenno oo ummadda bal si ay noola aragto waxa ciidamadu qabteen waxa maxkamaduhu qabteen shaqada muxuu ahayday laga qabtay magaalada iyo amnigeeda iyo shaqooyinkii muxuu ahayday kooxaha argixisada ay magaalada ka samaynayeen inaanu qof qof aanu u soo qabanno caddayntoodana aanu ummadda la wadaagno taa waxaanu amray hay-adaha muxuu ahayde qaabilsan arintaa sida maxkamadda ciidamada qalabka sida dembi baarayaashayadii dhammaan muxuu ahayde qaybtii koowaad in ummadda loo bandhigo oo muxuu ahayde loo sii daayo si ay ummaddu markhaanti uga noqoto hawsha socotay ee muxuu ahayde ciidanku iyo dowladduba ay muxuu ahayde ku howlanaayeen sida ay tahay annagoo difaacayna xukumadii dhacay xukunka koowaad baa dhacay waxay leeyihiin bil racfaan rafcaankina waa la qaatay nabadoonku waxa uu ka hortegey wax allaale wixii socday ee shuruuc dalka u degsanaa ayuu ka hortegey waayo iyadoo rafcaan loo qaaday iyadoo xukun labaad muxuu ahayde uu jiro mid saddexaad uu jiro go-aanka ugu dambeeyana madaxweynuhu leeyahay inuu isteebkii koowaad uu muxuu ahayde shuruucdii dalka ku tunto inna laga yeeli maayo waana tuu hadda ku xiran yahay inuu sharcigii dalka iyo maxkamadihii iyo looban orderkiiba uu jebiyey qodobka haddaan halkaa idhaahdo qodobka labaad waxa weye v oda v oda oo muxuu ahayde anigu aan u haysto wakiil baa halka u jooga wakiilkii halka u joogay muxuu ahayde kama hadlin inayn qofayna garanayn muxuu ahayde ay war ka duubaan oo muxuu ahayde qof walba iska waraystaan waxaan u arkaa inay ku talagaleen inay amniga puntland ay khalkhal geliyaan inay muxuu ahayde qofkay rabaan ay waraystaan waxaan cadaynaynaa halka ku cadaynaynaa labada qof ugu dambeeyey oo dumarka muxuu ahayde ay wareysteen midna inuusan ehel u ahayn dadka muxuu ahayde la eedeeyey ama la xukumay taana micnaheedu inay tahay berrina aan maqli doono guddoomiyaha gobolka magacayga qof sheeganaya oo ay waraysan doonaan oo aan aniga ahayn taana waxaan u arkaa mas-uuliyad xumo inay v o samaysay waxaan kaloo u arkaa inay ku talagashay amni xumo inay muxuu ahayde ka abuurto gobolka bari degmada boosaasood wakiil baa u jooga goobjooga muxuu ahayde halkaa reporter u ah iyada muxuu ahayde wakiilkooda ha waraysteen laakiin qofkan kale ay waraysanayaan anu ma garan karo oo aan qofkiina muxuu ahayde related la ahayn ama aan ehel u ahayn dadka la xukumay taa waxaan u arkaa mas-uuliyad xumo inay tahay qodobka saddexaad waxa weeye dadweynaha reer puntland reer boosood gobolka bari waxaan muxuu ahayde aan halkan uga sheegayaa inaynu amniga ilaalino amnigu waa inoo dan dhammaanteen waxa weeye amni xumo waxay keenaysaa ma jiro iskuul ma jiro muxuu ahayde ganacsi ma jiraayo waxa weeye infrastructurkii wixii aynu haysanay laamiyadii ayaa dhagax la dhigay laamiyadii baa muxuu ahayde la burburiyey laamiyadii baa qoryo la dhigay waxa weeye sidaas ganacsigii baa istaagay iskuulladii baa istaagay taasi mid laaqi u ah ummadda halka oo aan muxuu ahayde hore looga baran ficlo noocaasa runtii waxaan halkaa uga mahad celinayaa cuqaashii odayaashii nabadoonadii iyo dadweynihii kale ee gacan ka geystay falalkii dhallinyaradu ay ku kaceen oo gacanta laga siiyey aada iyo aad baan halka uga mahad celinayaa dadweynaha gebi ahaanna waxaan leeyahay aynu ilaashano horumarka nabadgelyada muxuu ahayde waxbarashada horumar aada u baaxad weyn baa muxuu ahayde jira oo dadka muxuu ahayde oo laga yaabo inaan loo soo bandhigin horumar aada u ballaaran baa muxuu ahayde degmada boosood ka socda guud ahaan gobolka ka socda isna waa xilli xasaasiya waa xilli aynu abaar ku jiro waa xilli dadkeenni dhimanayo waa xilli xoolihii ay dhinteen intii aynu isgargaari lahayn intii aynu muxuu ahayde dadka tabaalaysan wax u qaban lahayn oo hore aada wax ugu qabateen oo muxuu ahayde in badan oo aan halkan idinka mahad celinayo gaar ahaan degmada boosood dadka ku sugan oo anigu aan ka mid ahayo madaxweynuhuba deeqdii aada bixiseen qaybteed inaanu muxuu ahayde aan goobjoog ka ahaado meelaha lagu bixiyey iyo sida loo bixiyey taa beddelkeedii waxaynu rabnaa inaynu taa aynu sii wadno dadka biyo u dhaamino dadka cunto u geyno dadka muxuu ahayde halka ku soo qaxay ama naqas soo raacay ama dhiban inaynu gacan siino aynan ku mashquulin wixii aynu haysanay dadkaa wax ka tari lahayd inaynu muxuu ahayde burburino inaynu muxuu ahayde arrintaa aynu wixii inoo socday ay gaabgalo dhanka kale iyadoo culeyska ayna jiro ayaynu horumar badanna muxuu ahayde dalka ka samaynayna shalay waxaanu muxuu ahayde madaxweynuhu gacantiisa kusoo furay oo laga yaabo dadka muxuu ahayde magaalada jooga inay agsasi u helin inay arkaan kaydka shidaalka diyaaradaha waxa weeye waxaad xusuusanaysaa kaydka shidaalka soomaaliya qaabka u dhisnaa qaab la mid ah oo tibi kale isagii ah buu u dhisan yahay waxaa galay dhaqaala aada u fara badan waxyaalaha cajiibka oo aan maskaxdeeda weli aan ka goyn waxay tahay shaybaarka halkaa yaalla ee shidaalkaa baaraya waxa weeye east africa ma yaallo dad baa marka hantidoodu u huray inay muxuahayde magaaladan magaalo noqoto oo muxuahayde dhaqaalaha intaa leeg ay geliyaan waaweeye dhaqaalo badan baa socda dekedii baa muxuahayde iyadana muxuahayde wiigan ama wiiga ku xiga insha allahu lasoo saxiixayaa extensionkii madaxweynuhu shalay garoonkuu ka ballan qaaday extensionkii ama ballaarintii intii u harsanayd in dhaqsa muxuahayde la bilaabayo kii garowa baa lamid ah uusana laamigii hadda la saarayo kan gaalkacyood dhammaan waxa weeye madaxweynuhu ummadda horteeda ayuu ka ballan qaaday waxaa jira horumar muxuu ahayde shaksiyaad uu ka wado sida cisbitaaladii shala la furay baa ka mid ah waxaa ka mid a muxuu ahayde dhaqaalo badan oo dadkii dibadda inoo jiray ee halka gelinayaan oo muxuu ahayde aan la soo koobi karin waxaan mar kale ku celinayaa waxaan rabnaa inaynu amniga ka wada shaqayno oo muxuu ahayde gacanta iska qabsanno oo wax yar ama qof uusan amnigeenna dembiile ah inaynan siin xaq siin dukumentiga aan amray in la sii daayo wuxuu caddaynayaa bal ninka nabadoonka ma gardaraa mase waa laga gardaraa taa waxaanu jawaabta ka sugaynaa dadweynaha markii aad daawataan ama aada aragtaan feedbacga ama warkaad nagu soo celinaysaan jawaabtaanu sugaynaa in dowladdu ka gardarayd iyo inuu sharciga gacantiisa ku qaatay gudoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed wacaysdhedo ayuu kaasi ahaa dufcad kale oo ka mid a ciidamada badda ee puntland ayaa maanta tababar loogu soo gebagabeeyey magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari wariyaheenna faadumo daahir jaamac ayaa warkan ka soo jeedinaysa xarunta daljir ee magaalada boosaaso
ciidamada maanta tababarka loogu soo xiray duleedka garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso ayaa ahaa in ka badan saddex boqol oo askari oo ka tirsan ciidamada badda puntland tababarkaas oo ciidanka u socday muddo shan bilood ah waxayna ciidamadani ay barteen takhasusaad kala duwan oo ah qaabka howlgallada casriga ah loo fuliyo
howlaad kuwaadkooda qaranay waa ilaalinta dalka wadin hal kubadda yagu hal kubadda yagu oo loo sameeyaa abniyaataya waa gobonnimo geesnimo gool saddexdaas ka soo hormaro gobonnimo geesnimo gool wadaniyadda wadaniyadda iyo hanuuninta oo ay loo qaadasiyeen saraakiisha iyo dugsiyo tooba
ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay taliyaha ciidanka badda puntland admiraal cabdirasaaq diiriye ciidanka dhamaysteen tababarka waxay la tahay in maanta aad ka joogteen marxaladii shacabnimada ahayd oo aad u gudubteen nolol la gedisan midda shacabka oo ah nolol askari nolosha askarigu waa mid adag waa mid adag adagga macnihiisa waxa weeye waa inaad dalkaaga u dhimataa u dhaawacataa u gaajootaa u daashaa u rafaaddaa si dadkaagu iyo dalkaagu ay u horumaraan marka ninka hawshaan ila doonayo maaha nin nin jilicsanna maaha waa nin adag الدورة مدة خمسة شهور متتالية وانتهت اليوم بتاريخ 2 3 2017 wuxuu socday muddo shan bilood ah wuxuuna kusoo dhammaaday maanta oo taariikhda ah labada bisha saddexaad labada kun iyo toddobiyo tobanka
تم انتصار بالدورة عدد 328 فرد ولله الحمد استطاعوا اجتاز الدورة عدد 311 wuxuu ku bilowyay tababarka cadad gaaraya saddex boqol iyo labaatan iyo sideed askari wuxuuna kusoo gabagabooday wuxuuna kusoo dhammaaday saddex boqol iyo kow iyo toban askari ku guuleystay ugu dambeyntii waxaa tababarkan ciidanka u soo xiray wasiiru dowlaha wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda puntland halkaa wixii maanta aan ku aragnay oo runtii anigu waa qiimooday runtaa idiin sheegayahay waxaan adiraynaa ciidankaani inuu dhammaystay tababar dhammaystiran oo caalamiya ana rajaynayno haddii lahaydmo sidii looga bartay b m b f ta in cadowga ay wiiqi doonaan insha allah waxaan kaloo aan u hambalyeynayaa ama bogaadinayaa ciidanka maantay ka soo baxay tababarka kan waan leeyahay nasiib baad yeelateen tababarkaana wuxuu anfici doonaa wakti dheer waxaan rajayn doonaa qaar idin ka mid ihi inay saraakiil u dalla'aan oo ay qabtaan hogaanka ciidanka badda waktigeeda haddina bilba la gaadho ciidanka b m b f tu runtii aada iyo aad wuxuu ugu jiraa ka qayb qaadashada difaaca dalka hadday noqon lahayd mid beri iyo hadday noqon lahayd mid bad intaba annagu wasaarad ahaan ciidanka b m b f ta waa wada shaqaynaa waxaa naga khuseeyaa arrimaha xagga badda weeye
faadmo daahir jaamac raadiyo daljir boosaaso
dagaal saway dhimashada afar ruux iyo dhaawaca laba qof ayaa ka dhacay maanta degmada kalabaydh ee gobolka sool taasoo konton kilomitir dhanka koonfur kaga beegan magaalada laascanood dagaalka ayaa dhex maray dad shacab ah iyo ciidamo ka tirsan somalilan oo fadhiisin ku leh halkaasi dadka deegaanka ayaa ilaacadda daljir u sheegay in dagaalku uu ka dhashay markii ciidamo ka tirsan somalilan oo ka soo kacay saldhigyo ay ku leeyihiin gobolka sool ay isku dayeen inay gacanta ku dhigaan nin ka tirsan dadka deegaanka oo shacaba cabdicasiis oo ah goobjooge ku sugan degmada kalabaydh ayaa daljir u xaqiijiyey dagaalka inuu dhaliyey khasaare nafeed iyo mid hantiyeed khadka telefoonka ayuu ugu warramay weriye axmed sheekeye oo ku sugan xarunta daljir ee garowe
magacaygu waa kaajiis maanta maray abuu saxadu ahayd labadii duhurnimo ayaa waxaa nagala soo galay ciidamo ka tirsan kuwa somalilan kadibna halkaas ay ku qabsadeen nin ganacsada kamida ganacsada magaalada kadib shacabkii ayaa kacay waryaha la gurtay marka nimankaas waxbadda ka dhacday halkaas khasaaraha dhinaca dadka shacabka soo gaaray waxa weeye laba nin oo dhimashaa iyo hal nin oo dhaawaca nimankan somaliland intaan hadda ognahay afar nin oo dhaawaca iyo laba dhimashaa maxay sababta ay ninkaasi u qabanayeen ciidamadaasi ninkaas sababta la garanaayo ninkan waa nin muxuu ahay magaalo xagga weliba lafcaanood ayuu ka yimi maanta suu ninkan mehertiis ka fadhiyo ayay soo qabsadeen kadib odayaal ayaa la hadlay waxay ku dhaheen ninkan maxaa ku wataa ninkan xeeyaa buu yidhi sabab lagu xiro ninkaasan hadda ku sheegi karnaa ma jirto waa iska wahay daandaanti iyo iyo iyo iyo dagaal qaawan buu ahaa waa tahay bal ninkii aad sheegteen xiisadu ka dhalatay isaga haatan ciidanku ma kaxaysteen mise waa xooraasoo magaaladu ku sugan yahay may may waa laga reebay waa laga reebay waa lagu dagaalamay ma kaxaysan ninkaas ma kaxaysan
waa tahay guud ahaan caawa haatan aad ila hadlaysid oo habeenimaha bal ka waran xaaladda guud ee dhanka ganacsiga isku socodka bal ka waran xaaladda guud ee magaalada kalabeer waa sidee xaaladda magaalada guud ahaan way kacsan tahay haddana shacabkii ayaa ku sugan shacabkiiyo hubaysan ayaa ku sugan gudaha magaalada magaaladu waa iska bandow meherdi waa la xidhay waxaa loo diyaar garoobay sidii nimankaas cadowga ee kusoo duulay shacabka magaalada sidii laskaga dhicin lahaa marka nimankii ciidamada somaliland wayna hadda waxay ku noqdeen fadhiisimadooda hore marka waxaa anina hadda dadku waxay aada loo hadalhayaa dhacdadii maanta ka dhacday ee foosha xumay degmada kalabay
haye bal dadkii dhaawacmay bal ka waran haata iyaga xaaladahooda xaggee baa la geeyay ayaa dadkan shacabka soo gaaray laakiin waa tahay bal waxaad nooga warantaa marka laga yimaado khasaaraha nafeed ee ka dhashay dagaalkaas ma jiraa khasaare hantiyeed oo dadka shacabka ay soo gaaray
waaweyn runta waxaa jira guryo badan oo dunyo baa jira oo khasaastaas waxyeelaysay guryaha hadda khasaaraha la taaban karo ee dadka shacabka soo gaaray guryaha lagu garaacay madaafiicda yaa ku garaacay madaafiicda marka ciidamada somaliland
haye bal ka waran marka ciidanka somaliland waxaa sheegtay inay fariisimahooda ku noqdeen ma waxaa jira cid ka mid ah dadka waxgaradka ah ee magaalada kalabeyr oo ayagu kala dhex galay ciidanka shacabka miyaa jira
waxaa jirta in loo tegay odayaasha magaaladu ay u tageen qaar ka mida saraakiisha kusugan degmada kalabed ee ciidamada somaliland hogaaminaysa kadib waxa waxay waxaa laga hadlay xaaladda guud ee magaalada iyo nimankan warka ka yimid oo weerarka soo qaaday inkastoo weerar baa sheegaya inaysan xitaa saraakiisha somaliland ee kusugan degmada kalabay aysan wariga wacaal ku hayn barnaamijka ninkan ku socdo ninkan oo la rabo caare caara ninkan dagaalka ciidanka watay
waxaa jira warar sheegaya in ciidanka somaliland ay muddooyinkii dambe deegaanadaasi ka wadeen dadka shacabka inay ka aruurinayeen hubka sharci darrada ay wataan arrintuna ay taas ka dhalatay bal arrintaas maxaad nooga sheegi kartaa
walaalow ayaamo hore oo xishood ka jir jireen oo dee maamadan beerood oo dagaalku dhex maray ay ay nimankaasi dadka qolyaha ka qayb qabanayeen laakiin muddooyinkii dambe had wax qoriyo la qabti ma jirin laakiin kolba cadaadis badan ayaa jiray ay nimankaas somaliland ay ku hayaan dadkaas hadeertana dad maanta ninkaasi sarkaalkaas caro lagu magacaabo oo qabtay oo dadkii shacabka magaalada ahaa hadeer xeradaa la geeyey waa la soo daayay goor dadka maxaabiista uu dagaalka ka qabsaday caruurtoo badnaa caruurtoo badnaayeen goobjoogo ku sugan kalabeed oo maanta dagaal ka dhacay ayuu kaasi ahaa guddiga gurmadka abaaraha ee burtinlana waxay ka hadleen xaaladda abaareed ee ka jira degmadaasi farateeb ayaa warkan soo jeedinay guddiga abaaraha degmada burtinland ayaa maanta deer ku ka qaybiyey deer duleedka waqooyi ee degmada burtinland dabaaleeya waxaa isugu jiray qaybaha kala duwan ee raashinka dadku quto gudeerlan ayaa waxaa laga soo aruuriyey gudaha degmada buurtila maalmihii lasoo dhaafay waxaana arrintaa looga warbixiyey xisaabiyaha guddiga abaaraha ee degmada buurtile maxuudeen maxamed xaashi bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin uma asalaatu wasalaamu calaa ashrafi almursaliin wabacda maanta waxaanu duleedka waqooyi ee degmada buurtile ka qaybinaynaa deeq raashin ah oo isugu jirta bur bariis sonkor baasto timir saliid iyo dhar aanu ka soo ururinay dadka muxsiniinta oo ku nool degmada buurtino gudaheeda deeqdaas oo aanu ugu talagalay inaanu siino dadka ay xoolihii dhaafeen oo waxay quutaan aan haysan oo ku soo xerooday duleedka degmada buurtine dadkaas oo aanan wada kafayn karin konton qoys oo ka mid a ayaanu rabnaa deeqdaa inaan gaarsiino maanta haddii ilahaydna hadda ayaan u qaybinaynaa oo ku dhex jiraa waxaa meeshaan ku soo xirooday oo xoolihii ay dhaafeen hareeraha magaalada oo hadda meel ka mid a aan joognaa ilaa afar boqol oo qoys oo ay xoolihii dhaafeen waxna xoolihii oo ay naftu kasii dhacayso aan wax nacsiya lahayn ay eg taagan yihiin aan biyo haysan daadna haysan deeqda ay maanta qaybinayaan guddiga abaaraha ee degmada buurtile ma aha mid kaafayn kadha dadka haraka dhooban waxaana moodaa inay kala badan yihiin gaarla meesha lagu hayo oo ay soo aruuriyeen guddiga abaaraha iyo shacabka reer buurtile xisaabiyaha ayaa mar kale ka hadlay dadkaani deegaamada ay ka kala yimaadeen inay yihiin kuwa awal horey meesha usii joogay iyo kuwa hadda yimid dadkaanu waxay isugu jiraan dad awalba buurtile aagaarkiisa deganaa iyo dad ka yimid deegaamada ku hareeraysan oo fogfog oo dhinaca hawdka galbeed iyo hawdka bari labadaba ah iyo dhanka waqooyi intaba dad isagayii bay isugu jiraan waa dad danyar ah oo ilaa iyo hadda wax soo dhintay oo deeqa waxaan anagu degmada buurtinla-aan gudaheeda ka qaybinay iyo wax qolo maaragtay guddiga abaaraha puntland oo maxamed yuusuf iyo raashin ay noo keeneen oo aanu soddon qoys oo ka mid a hadda ka hor gaarsiinay waxaan ka ahayn oo intaasi biyihii aanu dadka ka ururin jiray iyo iskuullada magaalada iyo meelaha wixii aanu magaalada gudaheeda dadka muxsiniinta aan ka qaadnay waxaan ka ahayn oo soo gaaray ma jiraan dadka dadkaasuna waxay u baahan yihiin in lasoo caawiyo puntland bay uga baahan yihiin ganacsatada reer puntland bay uga baahan yihiin waxaan halkaan baaq uga diraynaa qayladhaan ah dadka ilaahay waxsiiyey oo muslimiinta oo reer puntland iyo jaamiyadeeda dibadda waxaan kaloo baaq u diraynaa dawladda puntland waxaan leenahay dadkaas soomaaliyeed oo xoolihii dhaafeen oo tabaalaysan oo ku dhacdaraysan baaqaha magaalada buurtile oo ilaa iyo hadda maamulka puntland aysan ka dhex muuqan dadkaas wax raashina ay usoo dhiibeen guddiga abaaraha reer puntlandna wax raashina iyo wax biyaa oo dadkan hadda ilaa iyo hadda ay soo gaarsiiyeen dadkaan tabaalaysan ma jiraan sidaa daraaddeed waxaan ugu baaqaynaa dadka in la soo gaaro oo lala soo gaaro yacni xaaladaas maaragtay culus oo meeshaa ka jirta in la gaarsiiyo oo maaragtay yacni dadkaas waa tabaalaysan yihiin haddii aan lasoo gaarin naf inay cidlo uga dhacdo badankooda ayaa laga baqayaa sidaa daraaddeed waxaan baaqa u diraynaa dowladda puntland iyo hay-adaha gaarka oo u xilsaaran abaaraha oo guddiga abaaraha ay ka mid yihiin waxaan leenahay lala soo gaaro dadkaas xaaladoodu sidiias bay maraysaa haddaba waa kuwaan dadkii maanta deeqda loo qaybiyey ama qadarka raashinka lasoo gaarsiiyey ka mid a dadka abaaruhu ay tabaaleeyeen
bismillahi raxmaan raxiim waa magacaygu waa saciid cabdirashiid guddiga degmada buurtile oo na soo gaarsiiyey raashin maanta iyo agab waxaweye guddiga abaaraha na soo gaarsiiyey mahadaan u celinaynaa wuxuu raashiya na soo gaarsiiyey waxaanu leenahay khayr allaan siiyo iyaga iyo inta soo dhibtay inta soo qabanqaabisay
horta mid aad baahideeda ka bixin ka dambayso waa mid uun aad maanta ku harsan kadhaan maaha mid baahida laga bixi karo laakiin si tabartooda waxaan qabaa inay iyagu dadaaleen maasha allah marka waxaan leeyahay dowladda puntland waxaan leeyahay dadkeeda iyadaa ujeeda bismillaahi raxmaani raxiim oo jamiile yuusuf warkale waxaan ugu hambalyeynaynaa maxaan ku yidhahdaa dadka abaaraha oo soo rabay dadka abaartu haysto dadka maxaan ku yidhahdaa noo noogu soo deeqay ilaah baa deeqa bixiye waa u hambalyeynaynaa waxaan weydiisanaynaa wixii noo kaalmaynayo oo ilaah baa kaalmo lehe ilaah intaa ku suganana bismillaahi raxmaani raxiim asli diryo nuur waxaanu ka codsanaynaa ilaahayna aan ugu mahad celinaynaa abaaraha waxa weeye waa abaarownay biyo la-aan baa nahaysa raashin la-aan baa jidha dar la-aan baa jidha wax bilaadan u baahan yahaba waa aanu u baahan nahay waxa weeye waxaanu u baahannahay ilaahay ka sokono aan ka codsanaynaa in deg deg naloo soo gaaro biyaanu u baahno raashin baanu u baahnayo kaalmo badan baanu u baahnayo kabaanu u baahno wax bilaadan u baahan yahay waa u baahnay abaar baa si cunocayso xoolihii waa naga dhamaadeen waa soo dalka kacnay xoolihiisa kaaga hadhay xoolaba noogaba harinba waaba naga dhamaadeen xoolaba dadka deegaanka aadmis dadki guurta leh oo meelaha ka soo hayaamahay waxaanu ka soo hayaanay halkaa iyo waxaanu ka soo hayaanay tan intaa iyo waxaanu ka soo hayaanay tan iyo magacali intaasaanu ka soo hayan magaalada iska soo galay dadkaa noo kaalmeeyey markaanu nimina hadda tana waxay wa- wa- waxa weeye ilaa ay walaalaha iyo dadkaanu ku dhex nool uga mahad celinaynaa abaare maxay ta- dadkii baydooka gooyaan marka sidaas ma asaga meeshii uu kunoolyahay wayniloonka haysan male raashin haysan biyo halka isagaya male raashin degdega nono keen hadii la helo nuna waa ducaynayn hadii la helo ya dowladda waa ubaaqayna inoo degdeg nuna soo gaaro oonu gurmad hadii la helo Aa, ilmoodan
abaarta ka jira deegaamada puntland ayaan ahayn mid mar lagu soo koobi karo ama iyo maalin iyo saacado toona ee waa abaar baxsan oo saameyn weyn ku yeelatay dadka iyo dunyadaba cabdi axmed radio daljil buurtile
iskuulo ku yaala magaalada cabudwaq ayaa maalmihii dambe waday tartan aqooneedyo iskuulka shiro jaamac oo ku yaala magaaladaasi ayaa ka mid ah iskuulka tartan aqooneedka qabtay mawlid jaamac faarax ayaa warka soo jeedinay waxbarashadu waa faan ku xidhan dadaal wax badan ka bedeli karaa furaha noloshaada iskoolka shire jaamac waxuu ka mid yahay iskoolada ku yaala magaalada cabudwaaq sidoo kale wuxuu ka mid yahay iskoollo door muhiima ka qaatay kaalinta waxbarasho ee deegaanka waxaa maantay lagu qabtay tartan aqoon isweydaarsi ah si loo ogaado tayada waxbarasho ee ardayda waxaa tartanka labada kooxood uu u dhacay sidan iyadoo ay goobjoog ahaayeen maamulka iyo macallimiinta iskoolka Okay, you don't have time for assistance. They have far to prevent the dangerous things. The other one is they have feathers to fly. Thank you very much. You have missed your question. All of them are not used for, yes, it's having five months. So, and the other question is going to you. Homo South is having that five marks. Because you said that were all of them, no. You, so you, you answered the one of that only, the one of the far, no. Yeah, he answered half. I mean, I mean, I mean you, you got the answer, yes. لكن سؤالش ما دام هيك فايديسي شمت ما يدون وسينكر and
Bad weather for the far, they have 2.5.
very good 2.5 2.5 this second question for the plants is going I want to know how do roots and leaves work together wala shaqaynta ka dhexaysa maxay tahay xididada iyo haye wala shaqaynta tooska oo ka dhexaysa laga raba laba meel oo kala fog bay ku yaalaan haddana wada shaqayn baa ka dhexaysa xididkii dhulku ku jiray iyo caleyntii meeshaa saarnayd roots absorb water and mineral from the ground and it transfer it to the to the leaves where they produce the, the food for the world tree not complete okay that question was asked from myself okay you have half marks uh, now the roots absorb water and then they transport it to the other parts i want to talk about the animals especially classification When we said animals, they are very many and they, and, and they are very different. But we want to classify in groups. Ma- Animals are the second living thing.
Animals are the second living things on the earth, and the origin of animals, they, they are created from God. They are very many, and they, and, and they are very different.
in cabbaara kadib markii uu soo ilaaday tartankii ayaa mid ka mida macallimiinta iskoolka waxa uu shaaciyey in natiijada saxda ay shaacin doonaan sabtida si loo kala saaro tartamayaasha Whether South is the winner or North is the winner, nobody knows. We know only the best presenters and the questions are over. You discuss it. We release, we will going to release the results on Saturday, inshallah.
intaasi kadib waxaa meesha ka hadlay qaar ka mida ardayda oo ka sheekeeyey dareenkooda iyo natiijada ay filan karaan maadaama dib loo dhigay natiijadii bismillahi raxmaani raxiim magacayga waa sumd shaah cabdikariin horta waxaan balanaya tartankii sharafta lahaa halkaan lagu soo bandhigay ardadii sida sharafta halkaan usoo bandhigtay sidoo kale macallimiintii sidoo kale daawayaashii oo wax faa'iido aad iyo u weyn sidoo kale maasha allah labadii galaasoo sida sharafta halkaas ugu soo bandhigtay aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa guus weligan meel weligan maan guus raysan
foomarnaut haddii aan aan dhaho natiijadaas waa qiimeynayaa markii aan arki jiray compositionada udhexeeya foomarnaut and foomar south waxaa mar walba ku royn jiray foomar south waxaana isdhihi karaa natiijadan waxaa xambaarsan mawlid jaamac faarax raadiyo daljir magaalada cabudwaaq warbixinta ayaa u dambeysay barnaamijka caawiya daljir oo cawaysinkan idinkaga imaanaya stuudiyaha daljir ee buuhol barnaamij kan lamid intaas ku arkayno nabadgelyo